waadsanay dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha oo inoo hayo axmed faarax cali idaajaah
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal ummadaha dunida waxaa tu walba lagu sheegaa guldaloolooyin u gaar ah oo wanaaggeeda guud u daran horu socodkeedana hantaq iyo haadaan miiran ku gudba hase ahaatee guldaloolooyinkaas markiiba lama arkee iyaga iyo waxa ka dhashaba tartiib tartiib yaa loo dareemaa kolkaas bay ummadaha midina aqoonsataa halka laga haysto ee ay ka hinqanla'dahay tu kalana ka ilduuftaa ama intay ismoogaysiiso ayay wax aan jirin ka soo qaadaa waaga dambe ayay siday isaga daman tahay waxay is aragtaa iyada oo aan dhinacna u fayoobeyn iyada oo sidii harga camar galay ay meel waliba daloosho waxayse ugu daran tahay guldaloolooyinkaasi markay ku geyaysiiyaan in garaadka aad ka dhaawacanto kolkaasna intuu xinku kaa saayid caleeyo aad kala garan weydo sokeeyaha iyo shisheeyaha aad kala aqoon weydo cidda kuu maqan iyo midda kugu maqan aad kala sooci weydo cidda aad isku danta tihiin ee jidhku kuu danqanayo iyo midda baraarahaaga iyo baraarugaaguba uu basanbaaskeeda yahay si kastaba ha ahaatee guldaloolooyinka ay ummaddu leedahay gabyaaga ayaa ugu hor dareema markaas buu ha laga hoos qaado ama yaan laga hoos qaadine farta ugu fiiqaa gabyaa oo idilsa ma ahee waa kan indheer garadka ah ee wixii la soo maray iyo halka la jooga inta isku minguuriya ka soo saari kara siday berri noqon doonto gabyaaga tilmaantaas leh ayaa cod dheer ummaddiisa ugu sheegi kara dabeecadaha ku laran ee ay la dirgan la'dahay kuwaasoo markay kac tidhaahdaba dhulka ku soo celiya kolka hore waxay u badan tahay in gabyaagaas saadaashiisa lagu qoonsado in lagu yidhaahdo war waxa kuu muuqda ee aan intayada kale u muuqani maxay yihiin hase ahaatee waayo dambe iyo xeero iyo fadhaal goor ay kala dhaceen ayaa loo marag furaa iyada oo markaas aragti dheeri loo qiraayo ayaa la yidhaahdaa wariyaa ninku indheergaradsanaaya waxaad moodaa inuu maantadan ina dhex joogo weedhaasuna sawma aha taynu haddaba nidhaahno markaynu dib u dhagaysanno kun iyo sagaal boqol iyo labaatankii gabaygii sayid maxamed ugu dambeeyey ee dardaaran la baxay iyo kun iyo sagaal boqol iyo toddoba iyo afartankii xaaji aadan afqallooc kii uu soomaalida ku guubaabin jiray gabaygiisi ku magacownaa noloshu waa adinku deelqaaf ee qaybtiisa hore uu ugu barooranayay halgamee sheekh bashiir xaaji yuusuf kaasoo gumaysigii ingiriisku uu sida foosha xun ugu dhugtamay maanseyahanadii soomaaliyeed ee indheergaradnimadu harsatay ma yarayn waxaana allaha u naxariistay ka mid ahaa cismaan yuusuf oo sidaan dhowr jeer halkan ka tabiyey ahaa gabyaa aqoon-yahana marka xilligiisii loo eego goor hore oo gumaystayaashii ingiriiska talyaaniga iyo xabashidu ay weli dalka ka taliyaan ayuu cismaan dareemay soomaalidu inay ka weecanayso tubtii toosnayd ee dhallinyaradii leegadu ay jeer cagaha u saartay waagaas oo ku dhowaad toddobaatan gu hadda ay ka soo wareegtay ayuu cismaan dareemay in qaarkeed ka madax adeygaayo inta la midoobo in shisheeyaha laga xidhiir furto markaasna ay noqoto qaran ummadaha waalkeeda ah barbar joogsan kara sababta sidaa geyeysiisay markuu u dhabbagalayna wuxuu hubsaday in qabyaaladdu tahay waxa loogu dowgalay ee hadhiinada ka dhigay waxaa suurageliyey iyaga oo soo taagan in sida xoolaha loo kala qaybsado oo inba meel lagu ooto iyo ummadaha la dariska ah waxaa u nugleeyey markaad haddaba u fiirsato diiwaanka daabacan ee lagu ururiyey maansadii uu cismaan ka tegey ayaad ogaanaysaa inuu ahaa nin gelin hore iyo gelin dambaba ka walwali jiray dandaradii ay soomaalidu ku jirtay taasoo ay la ahayd inay ku sii jiri doonto haddii dhaqankeeda siyaasadeed aanay wax ka bedelin wuxuu la yaabi jiray iyada oo ummadaha ugu noolo liidata inay haddana raalli ku tahay kuna faraxsan tahay horaantii kun iyo sagaal boqol iyo kontonnadii gabay uu tiriyey oo dadka yaqaanay ay maanyaro ku magacaabaan ayaa tuducyadiisa waxaa ka mid ahaa maanyarii soomaali waa meheladeedii iyo maslaxaddeeda garan weyday iyo marin ku toosnaa ee macnahay ku noolaan lahayd maluhu siin waaye muslimnimada sida loo mudmudi kama masayraanee maqaanxumada waxa joogtay waa muran dhexdoodaahe iyaga isu muuqanahayee moog adduunyada ah maamuus la-aan lagu wado yay moodayaan nolole miisxumada haysa iyo dulligu wuu macaan yahay ee mabsuud weeye badidood waxay mudanayaan aabe murtiday lahaayeen dile iyo magaca koodaahee muwaafaqo kolkii laga gafay yaa mawtigood galaye anigaa ku midho dhaama ba ma lagu saaraaye waxaa isaguna jiray gabay kale oo uu ku faahfaahiyey cudurrada soomaalida halakeeyey ee wixii ku habboonaa ka indhasaabay sida isku-duulka iyo isdilka sida daacaddarrada wixii lagu heshiiyey aan lagu sugnaanayn sida colaaddu markay dhexdooda tahay ay u yihiin geesiyaal wada beer fariijo ah siday shisheeyaha ugu jilicsan yihiin ee sandareertada uu siiyaa ay hogga dulliga ugu gurto sida liirihii talyaaniga iyo shilinkii ingiriisku ay iimaanka uga qaadeen mabaadi'dii leegada ee lagu walaaloobayna ay dhagaha uga faraysteen soomaalidu qaynta iyo fidnada ama sallaystaanta laqdamada ku wada saabsan iyo lahanka uurkeeda iyo lilaahi gaabidu wixii lumiyey weeyaan iyagaa libaaxye isu dhoqon oo islaariyaya midba inuu walaalkiis legdo yuu leebyadu tumanne in laftood jabaysiya ma oga leexshadoodaas shisheeyaha la labayaa dadkii qaarkii leexsadaye leexsada nasaaradu intay loodin karayeene liirihii iyo shilinka ugu riday lun iyo haadaane hadday liiggu suu yiri maqlaan luri ma gaadheene dhaqantooyo iyo daallinnimo libin ma moodeene luqmad ay cunaan iyo arrada lacag ma siisteene leylkiiyo dharaartii ajnabi kuma la raadeenee waddankooda oo wada layacan kama lulmoodeenee liibaanta diinka ah cayaar ugama leexdeen laqmadiiyo haddaan cudurtidaas laga ladnaysiinin asaan qoladii laalaad la bido waxu laloobaynin yaan la ysku laayayn dadkaas lumaya weeyaan su-aasha kolka hadda oo kale maanka kusoo dhici karta ee jawaabta inaga wada sugaysaa waxay tahay toddobaatan guub muddo haatan laga joogo allaha u naxariistay cismaan iyo raggiila ayniga ahaa goldaloolooyinkii ay soomaalida ku dareemeen ma waxbaa ku soo kordhay mase waa sidoodii iyo intoodii mase waayay ka biskootay waa qof iyo jawaabtiis dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadaniyo ku kale hadduu eebba idmo